الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kolkallay baab dhexdii baan kuba jirnay axaadiidee isku mid ahaydna way noo soo socotay waana axaadiidtii bal riba alfadli iyo umuuraha kuba tacalluqsanayd kuwii baana inoo socon doono waayo xalay dhexdan ku joogsanay baabkoo yarna axaadiisu yar dheertay daraaddeed wuxu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثanii isxaaq bnu mansuuri qaala xadaثana cubayd llahi bnu muusa عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال أنه قال شhaybاanku waa in cabdالرaحمaن النaحوي oo kale waa nin inagu soo noqnoqdo qolooyin kalena waxaan filaya inaan garanayno iبن أbي kaثيr iyo أbu سلمة بن cabdالرaحمaن wuxuu yihi أbو سعيد الkdري رضي الله عanه qaala kunaa waxaanu ahayn نuرزq kuwa la siiyo maعnaa نucضى weeye oo lagu arزaaqo tamral jamci macnaha waa timirta nooc kaba mid oo dee isagu kiisa hooseeyo ama la nooc liita ama radi-a calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka kaana lagu arsaaqi jiray oo macnuhu waxa weeye cadahan oo waa nala siin jiray weeyaan oo waa siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho wixii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu qeybin jiray ee ilaahay ugaba soo celiyo dadka muslimiinta ah khaybar waa adigu dee khaybar intii la furtay dabadeed waa tii aynu soo marnay bal umuuraheed iyagii in lagu daayey musaaraca iyo dee musaaqaad ahaanba qeybna wixii ka soo baxa ay muslimiintu lahaayeen haddaba taas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka ay timaadaa loo qeybin jiray oo kuba arsaaqi ama dee uu siin jiray lafdigan jamcina waa kan fasirayo wuxuu yihi markaa saxaabigii abu saciid alkhudri wa huwa jamcigu alkhildu macnaa waa mid isku jir weeye min atamri timirta ka mida macnaa alkhildu bimacna mukhtalid min anwaaci shata waa mid waxyaalo aan dee nooc keliyo fiican ahayne anwaac la ysaga geeyo la ysku dardaray waxaana keenay isku darkaas kollay liradaa'ati waa noocan oon fiicnayn kii fiicnaayo timirta aan ahayn sidaa daraaddeed baa dee bala ay tahay haddaba jamcigu waa adigu atamru radi weeye waana alkhildu min atamr macnaa almukhtalid min anwaaci shata fa kunaa waxaanu ahayn nabiicu kuwa iibiya waa timirtii ay la siiyey ayaanu iibinaynay saacayni laba saacoo dee noocan jamciga kaba mid ah bisaacin saac timirta teeda fiicana sida noocii aan xalay soo marnay barnigii iyo janiibkii iyo kuwaas magacyaynu u soo marnay taa fiican ayaanu kuba iibinaynay oo macnaa laba saaco tii la siiyey ee jamcigii kaba midayd ama radi-a ahayd ayaa waxay ku dhaay ku bedelanayeen saac noocii fiicnaa kaba mid ah fa balaga dalika arrinkaas oo ah in shay isku mid ah oo timirun wada ah ha kala duunaadeen ee ay iyagoo kala badan ay isku iibinayeen taas baa waxay gaadhay rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi laa saacay tamrin bisaacin walaa saacay xindatin bisaacin ay laa tabiicuu ha iibinina saacay tamrin waa timir labadeeda saac dee asalku saacayni buu ahaa oo nuuntii dee tasniyada idaafada daraaddeed u dhacday oo loo riday weeye laa saacay tamrin bisaacin saaxa ku iibinina walaa saacay xindatin walaa tabiicuu ha iibinina saacay xindatin qamadi labadeeda saac bisaacin saac kaloo qamadi uunoo dee isaga sidiisa uga fiican laakiin ay isku nooc yihiin ta ha ku iibinina walaa dirhama bidirhamayni ay walaa dirhama dirhamna ma ahaanin yubaacu bidirhamayn oo macnaa laa tabiicu dirhaman bidirhamayn iyadna dirham ha ku iibinina laba dirham bal taas baa rasuulkii ilaah yidhi kale waa umuuri aynu soo ogaanay axaadiis waxoogaa ayaanaynu soo haynay oo dee wixii maka aynu ugu sii joog-joogsanaa ma jirto ee kol haddii ay nooc keliya isku yihiin baa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka manciyey in la kala badiyo oo midkood uu ziyaado yeesho iyadoo la eegayo inuu kani kan ka fiican yahay la eegayo sida dee makhrajku yahay hadday taasi dhacdana oo loo baahdana waataynu xalay soo maray oo bal matalan waynu soo mareen caawana xadiis baa inoo soo socda kuwaasba ahaa waana bal ayaa taasa xadiis abu saciid alkhudri un baaba inoo wari doona haddii aan la idhaaho ama xadiidka kan ka dambeeya duruqdiisuu noqon doonaa bal markaa waxa weeyaanun wixii isku midka ahaa welibana dee waxaynu soo ogaanay inay tahay markaa in la kala qaato oo aanayna si anagelahayn dee shardigana uu yahay in laisleekaysiiyo oo hadday yihiin wax la miisaamayana wasan ahaan laysku leekaysiiyo haddii wax la miisaya ay yihiinna kayl ahaan laysku leekaysiiyo san xalayba usoo maray wakadalika almiisaanu wasan ba markii hore saac iyo saacayn baynu soo aragnay xadiidka waxaa la socotay wakadalika almiisaanu oo macnuhu uu yahay laa yubaacu lmawsuunu ilaa mithlan bimithlan wixii isna mawsuunah kaasi wax makiilu ahaa saac iyo laba saace isagana in la isleekaysiiyo mooye si kale layskuma iibinayo oo rodol iyo rodolba kilo iyo kilo waa inay noqoto iyadoon wax kale la eegin bal de haddii u ay labadan markaas taas aanay doonayaan in kan fiican iyo kan kale ay isku bedeshaan oo ay bal matalan taasna dariiqii kaliya makhrajkii kale aynu xalay soo maray baa jira caawana inoo dambeeya laa saxay tamrina kollay ficil baan iskala qadartay si aan ugu nasbiyo oo laa tabiicu saacay tamrin bisaacin walaa saacay xindatin bisaacin kollay walaa dirhaman dee san uu yaalo imaka ficil haddaan qadarno inaan tanwiinino oo laa tabiicu dirhaman bidirhamaydi bay noqon intuba waa dee noqonaysaa dee si laqbada igu hagaagtun baanu idhi inay laadu tii naafiya liljinsi ay tahay saacayda horena ay ismigeedii tahay dee kol haddii uu mudaaf yahayna mudaafkiiyo shabiih bilmudaaf markay laadaa naafiya liljins dee camalkii ina camal falaysay waa la icraabaayo dee iyagii imaka icraabtoodii bay qaadan laakiin markan san oo kale aanu mudaafna ahayn shabiih bilmudaafna ahayn dirham oo kale ee isagu fadxo ayaa lagu bineeya oo imaka tani waa fadxadii binaalaadii markay naafiya ljinsi tahay laakiin kuwa hore saacay saacay tamrin waa mudaafu ilahi bay ahayd oo iyada waa icraab ahaan iyo nasbo ahaan bay ahayd waa deba matalan taas ahayd oo laa saacay tamrin timir labadeeda saacna may ahaanin dee yubaaco ama tubaaca yubaacaani bisaacin kuwa saac lagu iibinayo walaa dirhama dirhamna ma ahaanin yubaacu isaguna bidirhamayni mid dir laba dirham lagu iibinayo laba kala badnaya waa in la isleekaysiiyo xadaثnii cmr الnaqd qaala xadaثna ismaaciil bn ibrahima can saciidin اljurayriyi can abi nadrta qaala anahu qaal raqamkii makaan ka soo baxnay qolooyinkiina kutubtoodu ay tarqiibsan tahay kun iyo شhan boqol iyo شhan iyo sagaashan marka raqamkii dee kitaabka aan muqararka la tirin aan eegno haddana afar iyo sagaashan baa raqamkan inoo bilaabmaya yaala macnaa xadiidkani waa mukararo xadiidkii xalay aan kuba joogsanay kan ka horeeyey ayuu duruqdiisii yahay waa xadiid abi saciidun kaa kalena dee cibaaradaa kaba dunayd iyo alfaadee waa xadiid abi saciid kanaan kaba soo baxnay raqamka kan ka dambeeya lahaaye macnuu waxa weeyaan waxa raqamkii dib loogu noqday kii hore uun ayuu yahay oo dee mukarar ah ama duruqdiisii ismaaciilna waa imaamkii ina culayo weeye ismaaciil ibnu ibraahim kan saciid ljurayrina horeynu in badan soo aragnay saciid ibnu iyaas iljaruri o de min siqaari taabiciin abu nadra mundir ibni malik qaala wuxuu ihi abu nadra sa'altu bna cabaasin cabdullaahi bnu cabaas baan weydiiyey can sarfi sarifkaan weydiiyey cabdullaahi bnu cabaas baan sarifka weydiiyey faqaala kolley sarifka halkan wuxuu uga jeedaa ama dahab dahab lagu iibiyo ama fido fido lagu iibiyo taas weeye waxaan casharkii kan ka horreeyey kuba soo sheegnay marka dahab dahab lagu iibinayo ama fido fido lagu iibinayo inaanay sarfi ka cabiri jirin ay muraadalayo odhan jireen sarifkuna marka dahab iyo fido laysku iibinayo macnaha wax kala duwan laysku sarifayo taas bay sarifka odhanayeen waa cibaaraad aan soo aragnay oo beeca haddii laba silco sida imaka saac timir iyo aduu timir iyo timir laysku iibinayo muqaayaday ka cabiraan noocaas waa iyadoo labada shay laysku bedelayo markay dahab iyo dahab ama fido iyo fidatayna muraadaday odhan jireen markan ay dahab iyo fidatay xalitaan soo haynay sarifka baabkiisiyo waxay ahayd fido iyo dahab oo sarfiba markaa ama sarifsa lacagahan laysku sarrifayo oo kale ayaa lagaba cabirayay markan arinku uu yahay silca iyo thamana midna naqdi midna waa tan ciladkii ay kaba cabirayeen bal imaka halkan se loogama jeedo dahab iyo fido arrinku ma aha dahab iyo fido hadday tahay mufaadaladoodii waataynu soo marray inay bannaan tahay ee la shardiyayo uun in la kala qaato ee waxaan ay ahayd in la isleekeysiiye dee bal matalan inoo soo socda waa wixii isku midkaa dahab iyo dahab iyo fido iyo fido marka waxaan leenahay sarfiga halkan waxaa looga jeedaa baycu dahabi bidahabi mutafaadilan waata la weydiinayo ama bayc lfidati bilfidati mutafaadila markaa iyadoo dee mutafaadila oo kala badan taas baa ujeeddadu ay tahay xadiidkani umuurahaas inoogu caddaan doonaan ee ma aha imaka dahab iyo fido ujeeddadu ma aha faqaala ibnu cabaas baa yihi abunadra weydiiyey arrinkaas xukunkeeduu weydiiyey ibnu cabaas baa wuxuu yihi ayadan biyadin ay atabiicuhu macnaha waxaan aada iibinaysa dahabkii ama fidadii noociisii kuba iibinayso atabiicuhu yadan biyadin ay muqaabadatan ma idinkoo markaa kala qaadanayoon ta'jiiri jirin nasiic ay jirin ayaad ku iibinaysaa oo tadi weydiinaysaa markaasaa qultu waxaa nacam ha macnaha wuxuu iska hobsanayay inaan nasiic ama ta'jiir gelin oo taa isma ma baneeyeen ma wax la kala qaadanayo markaas oo yadan biyad ama muqaabadaba ah qultu nacam haa baan yihi qaala wuxu uhi falaa ba'sa bihi marka haddii la kala badiyo waa ibnu cabaas markaas waa sidii uu qabay haddii kol haddii markaa la kala qaadanayo ama hi aanay garahayn ama taajiir labadooda mid la dembiga aanay garahayn in la kala badiyo oo labadii mid ahaani ziyaado leeyay wax dhiboy leedahay ma jirto taas buu yidhi marka abu nadra wuxuu yihi faakbartu abaa saciidin abaa saciid baan taa u sheegay dee waana ti aynu xadiidkii cubadat ibnu saamit iyo kuwii kale baan kusoo ogaanay in dahab iyo dahab iyo fido iyo fido iyo shaciir iyo shaciir iyo bur iyo bur iyo marka laysku iibinayo ay tahay mithlan bimilin taas ay tahay sawaan bisawa ayaynu soo ogaanay ibnu cabaas laakiin taas axaadiistaasi agtiisi markaas muu hayn oo xadiid kale oo inoo dambeeyuu xujaysan doonaa markii la weydiiyey uu sheegay wuxuu taa u yidhi bal markaa wuxuu yihi kol haddii kala badintu dhib ma laha kol haddii markaa la kala qaadanayo faakbartu abaa saciidin abaa saciid baan arrintaa ku iigu fatwooday ibnu cabaas baan u sheegay faqultu waxaan idhi inii anigu sa'altu ibna cabaasin baan weydiiyey can sarf waa baycu dahabi bidahab ama baycu lfidati bilfida faqaala wuxuu yihi ayadan biyadin qultu nacam qaala falaa ba'sa bi haddii la kala badiyo ba'si kuma sugna taas buu yihi qaala abu saciid baa wuxuu yihi alkhudri awa qaala daalika arrinka aada sheegayso oo ah inay soo bannaan tahay in la kala badiyaa kol haddii ay dee markaa wax naqdiya lagu kala qaatay ay yihiin miyuu yihi taas inaa sanaktubu ilayhi inaa anagu sanaktubu waan qoraynaa ilayhi ibnu cabaas anaa waraaq u qoraya arrinka u sheegaya bal markaase falaa yuftiikumuuhu yaanu idin fatwoonin maha guud ahaanba yaanu idinku fatwoonin falaa yuftiikumuuhu fi hada alamri weeye arrinkan ah dee waa la kala badin karaa taas yaanu idinku fatwoonin arrinku taas maaha isagana waan ogeysiinaya waxbaan u qorayaa qaala wuxuu yidhi waa abu saciid baa u sheegayay inaanay arrintani ijtihaadkiisa ahayne dee nas jiro daliil jiro oo wuxuu yihi fawallaahi baan ku dhaartay laqad jaa'a way yimaadeen bacdu fityaani rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay fityaantiisii fityaan waa jamcu fatan ee dilmaantii ama dadka addoomaha iyo khadamadii waa la yidhaah xalayna waxaan soo aragnay ninka tad-u laba yimi walow laba qiso aan soo aragnay ninkii caamilkiisii khaybar ee akhaa bani caliyin min alansaar iyo bilaal dee imaka ciddan kuma fasirayna halkana waa bilaal oo dee isagii saxaabigaas rasuulkii ilaahayna dadkii waxa weeyaan dee uba adeegayo kaba mid ahaa mucadinkiisiina ahaa adugu barhkood baa waxay la yimaadeen bitamrin timir bay rasuulkii ilaahay ula yimaadeen oy u keeneen fa ankarahu rasuulkii ilaahay baa inkiray inkaarku waa maxay dee rasuulkii timirtii ay marka hore hayseen u ogaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo nooceeda noocanna waa timirtoodii ka fiican timirtii iyaga marka hore ay cuni jireen inay hayseen mid ka fiican buu keenay waaba kan inkaarkii iyo sababti dee hadalkii oo fa qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noocan fiican buu qoonsaday rasuulkii ilaahayoo kaana haada waxaabad moodaa timirtani ama kani waa noocan hada atamr laysa min tamri ardina dhulkeenna timirtiisii inaanu kaba mid ahayn oo macnaa timirteennii aan haysanay ama dhulkeenna timirtiisii inooga bixi jirtay inaanay tani ahayn baad moodaa waa inkaarkii tan un weeye qaala markaa wuxuu yihi inay ka waaba bilaal matalan markaan kuma fasirno xadiidkii hore saynu ku soo aragnay ayaa wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay u jawaabaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh kaana fii tamri ardinaa dhulkeenna timirtiisa waa dee beeraheeniiba timirtoodii waxaa kuba sugnaa aw fii tamrina waa shaki min araawi un inuu yihi fii tamri ardina iyo inuu yihi tamrina fii tamrina alcaama ay hada alcaama sanadan bacdu shay shay bacdi macnaha waxyaalo nuqsaana ama radaa-a a weeye ayaa ku sugnayd oo timirteenu sanadan sida tii hore inoo bixi jirtay ama bixi jirtoo kale may ahayn mid ka hooseysa ka liidata bay ahayd fa akhadtu waan qaadi haadaa kan oo waxa weeye waa timark timirteennii dee taa uu sheegaya nooc min aradaa-a adigu ay kuba sugnayd wazidtu waanan ziyaadiyey bacda ziyaadati ziyaado barhkeeda ujeeddadu timirtan ayaan soo qaatay oo dee teennii baan kusoo bedelay iyadoon weliba teennii wax ku daray macnaa hadduu tani saac ahaa dee saac iyo ziyaado noocii yar hooseeyey ama liitay ahaa ayaan kusoo iibiyey buu leeyahay oo waxbaan ku daray ismay leekayn faqaala rasuulu llahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi adcafta arbayta ay ishtarayta bidicf macnaha labanlaab iyo ziyaadaad kusoo iibsatay arbayta ay caamalta biriba weeye ribo ayaad ku dhacday oo ribo ayaad ku tacaamushay laa taqrabana hada arrinkan ha u dhowaanin macnaha ficilkan ama waxan ima banaana ribo weeye ee ha u dhowaanin oo ha ku noqonin xalayna waxaynu soo aragnay xadiidkii abu saciid alkhudri aan kuba soo aragnay inuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh hada aribaa faruduuhu oo halkan celini inooguma sugna ee celintu xalay aynu kusoo aragno caqdigani waa caqdi faasida isagii dariiq wax lagu milkiye maaha markaa in la celiyo weeyo lala kala noqdo wixii waana tii aynu xalay uu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faruduuh marka xadiid kale oo iyadana aanay la socon raddigu walow uu sheegay inay tani ribo tahayna waan soo aragnay kana waan haynaaye dee axaadiistu way isu keen fasiraysaa haddii axaadiista ama duruuqda qaarkood ay ka aamuseen celintii kuwa kale inoo sugayaa ziyaado ay inoogu sugan tahay xukumkii oo dhan aan ka wada qaadanayno oo ma aha macnuu dib ha ugu noqonin dee dibna ha ugu noqonin imikana waxaan dee celiba weeye saynu xalay soo maray markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa raabaka hadduu ku shaki geliyo min tamrika timirtaada xaggeeda shay-un shay ama shay-un shay min tamrika oo macnaa shakigelintu wax kale maaha ee waa dee nooc aan sii u fiicnayn ama nuqsaan baa ku timi radaa-a ku timi oo kii dee adagu filanaysay ama noocii la jeclaa ayaanu ahaynba timirtaadan inaad wax kale ku bedelataa doonaysaa noocii fiicnaa ee isaga rada-adaani aanay ku sugnayn aada heshid fabici horta kaaga iibi lacag ku iibi ama silco kale uma ashtari iibso alladii kii turiidu aad doonaysa min atamri timira oo kaa aad doonayso ee timiro macnaa waa makrajkii aan xalayna soo haynay xadiid kalena waa inoo dambeeya ama waa dariiq kalea inoo dambeeya labadoodii una haysku iibin iyadoy ziyaada mudi jirta riba meeshii ka imanaysa riba alfadl laba kala qaata markaasbe laakiin haddii aad doonayso nooca ki fi kii liiteed haysay iibi wixii aad ka hesheen tama kuu noqday waxay kuu gooyaan ina intii ile kollay uma goynayaan laba qiimay kala leeyihin laba sicir bay kala leeyihin raashinkan aan isticmaalaaba waa taasoo noocyuu leeyahy ee isku midkii haddaba wixii uu kolba qiimahan ama samankan kuu soo baxay uu kuu gooyo waxa weeyaan taas ku iibso bal taa weeye saasaa makrajkii dee shaygan shareecadii hadday xaribtay mancidayo riba ay kaba imanayso laakiin bal dariiqii aan muraadkeennii ku gaadhaynay ribadiina lagaga badbaadayay baa tan ah waana ti aan xalay masaladaa kollay kaba soo hadalay masale aan soo yar dhaafay oo imaam nawowi raximah llahu tacaala xadiidkan uu ku yar qabtayna bal caawaan dib ugu yar laabi doonaa xalay waan iska soo dhaafay xadaثna isxaaq بn ibrahim qaala akhbarana cabdاlaclى qaala akhbarana daud can abi nadrata qaala anahu qaal waa xadiidkii abu nadre imaka aan soo haynay waa kii abu saciid ibnu cabaas ibnu cumar baa inoogu soo korrayo isla markii hore ra'yigan qabay inaanay dhib ma lahayn in la kala badiyo kol haddii la kala qaato markaa la kala qaato daa-uudka sanadka inoogu soo cabdilcala waaba inoogu soo dhadhawaaye daa-uudna waa ninkii siqada ahaa ee mutqinka ahaa ee daa-uud ibnu abi hindi aynu hore usoo aragnay dee siqaara taabiciin isagu ahaa qaala abu nadra wuxuu yidhi sألت بن cمر cبdاللahi بن cمر baan weydiiyey وبن عabاس عan الصرف صرفka صرفkiina wixii hore aan ku fasirayna haddii صرفku uu yahay فiضة iyo dahب مumaaثalo lama shardi ahayn markaa kaasi maanta mawraad ma aha waa dahب iyo dahب ama فiضة iyo فiضo falam yaraa yaa may arag oo bihi ay bصرف waa متafaadilan ah de maaha inay marka hore baasi kuma sugna labadoodii laysku iibiyo haddii shuruudii shareecada la raaco oo la isleekeysiiyo lana kala qaato iyaguba taa ujeeddadu maaha ee haddii in la kala badiyo kol hadday yadan biyad yihiin ba'san dhib umay arag waxay u arkeen inay taasi bannaan tahay umay dee nusuustan imaka saxaabada kale ay warisay baan agtooda gaadhin oonay ka warhayn waana taa kollay marar kala duwan aan soo maray ruux cilmigu dhammaan wada koobayaa ma jirto dad iyaga kaba waaweyn oo rasuulka ilaahay weliba ka suxbo horeeyo uga mulaasamo badnaabaa waxyaalo kala duwanoo dad kale ay wariyeen bay ka qarsoonayd oo ka warhayn ilaa ay dee loo sheegay abubakar iyo cumar iyo amsaashood bal markaa waxay arrinkuna waa taasune markaa wuxuu yihi abu nadra fainii anigu laqaacidun waa fadhiyey cinda abi saciidin اlkhudriyi abu saciid baan agtiisa fadhiyey fasa'altuhu can sarfi sarifka waa noocan weydiinaya ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yihi abu saciid maa zaada wixii ziyaada ee ujeeddadu midkood uu ka kale dee la dheeraadaa fahuwa riba ribo weeye oo wixii sarifkii dahab iyo dahabkii dirham iyo dirhamkii laysku iibinayay haddii midkood fadli ama ziyaada ay jirto ribay noqonaysaa faankartu dalika fatwadiisaas ee imika xadiidna dee waa wuxuu qaatay ijtihaadkii inay tahay labadan saxaabina way u horreeyeen waxay qabeen iyaga u horreeyey arrinkaa uu yidhi oo idhi waa ribo kol haddii hadda iyo dambiyad weeye laakiin waa mufaadala ay jirto ayaan qoonsaday oo maxaan u qoonsaday waa liqowlihima liqowli ibn cumar oo ibn cabaasin ibn cumar iyo ibn cabaas buu maqlay oo yihi wax ba'siya ma laha abu saciidna waa kastan yihi waxaan u qaatay ijtihaadki iyo ra'yigun inay tahay markaasaan arrinkaasaa u horreeyayoo dee wuxuu uhaystay markaa inay xalaal tahay arrinkii ayaa dee ku noqday waxaan dee wixii uu filaya ahayn oo uu qoonsaday markaasaa faqaala wuxuu yihi arrinkiiba u sheegay faqaala wuxuu yihi abu saciid laa uxadisuka anugu kuma warramayo oo kuma warrami maayo ilaa maa kii uun mooye samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahan ka maqlay macnaa arrinku maaha waxaan xaggaya kala imi ra'yi aan qabo maaha ee wuxuun baaban kuu sheegayaan kuugu warramayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaan kaba maqlay wuxuu ka maqlayna muxuua waa kan jaa waxaa yimi saaxibu naqligii waa timirtiisa iyo naqligiisa ninkii dee ka shaqaynayay ee saaxibkeeda ahaa ayaa muxuu la yimi bisaacid min tamrin ayibin waxaynu kolley soo aragnay bal laba waaqac u baan haynaa ama axaadiisa xagga marka la eego dadka rasuulka ilaahay umuurahan uba keenay mid bilaal buu ahaa oo dee midna sawaad ibnu ghaziye walow aanu magacaasi inoogu sugnayne jilibkiisu inooguma sugnaa caamilkii rasuulka ilaahay khaybarna u ahaa taas baynu soo aragnay cibaaraduna way timi saaxibu naklihi bal markaa in kolley sheekh maxamed cali aadam ama saaxib baxrilmuxiid oo kale wuxuu dee isagoo bilaal oo soo horeeyey sheegay ayaa wuxuu yihi macnahan ah inuu saaxiiba naklihi ahaa dee rasuulka ilaahay beer gaaro uu lahaayo dee horta imaka taas waa dee imaka ma hayno un dee imaka taas anigaan warhayn baan leeyahay imaka taa ilayo rasuulka ilaahay nakligiisii uu isagu lahaayoo kale iyo taas nakli baa laakiin jiray oo dee reer bani nadiir nakligoodii fay bay ahaayeen muslimiintu dee guluf ay ku qaadeen oo markaa qaniimo loogu qaybiyaa may jirin saa daraaddeed rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fuqaradii muhaajiriinta waa u qaybiyey ansaarna laba nin iyabuu kagaba daray qayb dhan baa jirto tii uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba qaadi jiray ahaa dee eerkiisa nafaqadooda sanada u dhigi jiray wixii kalena uu kuraaciyo khaylkiiyo adugu bal umuuraha kuma bixin jiray marka nakligaas dee khaybarna waa jireen iyadnoo taas sahmigii dee ama khumuskii oo kale iyo bal umuurahan baa dee nakligii noqonaya oo nakligan dee uu lahaa marka xaggan inuu saaxiba nakli ana macnu wuxuu noqon qiyaamuhu bikhidmati nakli waa inuu dee yahay mid isagu ka mas-uulka ahaa ama dee u qumayeyba inuu nakligaa ka shaqeeyo ama uu keeno haddii cid kaleba ay ka shaqaynayso ixdaari maa yasluxu lilakli minha ilayh wixii u suubanayay in laga cunee timiriya waxay kaba go-eena ee uga suubanayay inuu ugaba keeno waa kii adugu wadiifadiisa iyo shaqadiisu ay taa ahaydba ayaa jaahu saaxibu nakli bisaacin saac min tamrin timira oo ayibin saac timiroo fiican ayuu keenay ama barnigii ah ama janiib ah wa kaana tamru nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay timirtiisuna haada lowna nawcan buu ahaa manaa wuxuu ishaarayaana waa dee ilaa nawcin radii'in min atamri waana kii xadiidkii hore uu kaba cabiray biljamci uu kaba cabiray waa ka alkhildu min atamri uu ina soo yidhi waayo abu saciid unbaa hadalka watee markaan waa nooc markaa aan ka fiican ahayn oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayki ama gurigiisa yaale ama loo keeni jire ay markaa cuni jireen ba ahaa waana nooca aljamci marka hore uu kaba cabiray taas ayaa uu ahaa timirtiisu marka noocan dee nooci markii hore u yaalay ama uu loo keeni jiray mu ahayn markaasa faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam isagoo hubsanaya bal hi anaa laka haada anaa ay min ayna xagguu laka adiga kuuga sugnaaday haadaa kani waa timirtan fiican xaggeed ka keentay uu kaaga yimi qaala wuxuu yihi ninkii baa yihi saaxib anakl indalaqtu waan tegay oo waa xaggii suuquu la kacay bisaacayni laba saacoo timirteennii ka mid ahaa fashtaraytu bihi waxaan kusoo iibsaday haada saaca saacan fiican ayaan kusoo iibiyo dee limadcami nabiyi sala allahu calayh wasalam san xalay soo aragnay markaa muxuu yihi fa ina sicra haadaa kan sicirkiisu fi suuqi kada so intaas weeye wa sicra haadaa kan kale sicirkiisuna kadaayo macnaa wuxuu u sheegay qiimaha lagu iibinayaa inay tafaawut weyni u dhaxeeyay kala duwan yihiin oo dee ay aad bay u kala badan yihin waa kan laba saac baa saac keliya gooyay sicirkoodaa kala duwan marka in hadduu imaka kii labadii intuu iibiyo lacag ku iibiyo timir uu kusoo iibiyo taa rasuulka ilaahay muu diideen salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana ta uu tusi doono ama de uu bari doono laakiin labadii saacunbu wuxuu ku bedeshay saac timirtii kalee fiicnayd ah markaasaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waylaka hoogaagii arbayta ay caamalta biriba ama waqacta fi riba riba ayaad samaysay ribaad ku dhacday markaa muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo de umuurahan waa loo baahanaya ruuxi noocii radia uu haystay nooc fiican markuu doonaya inuu ku bedesho kama yeelayo kii fiicnaa inuu aysileekeysiyaa kama yeelayo oo dee isku qiimaba maaha markaa sidee baa muraadkana ku xasilaya ribana looga badbaadaya waa tan idaa araadta haddaad doontid daalika arrinkaasoo noocan hooseeyaad haysato aad nooc ka fiican aad ku iibsato ama aad kusoo bedelato fabic tamraka bisilcatin timirtaada silcaaan timirtan ahayd ku iibi ama lacag ha noqoto ama alaab kaleba haba noqoto uma ashtari iibso bisilcatika waa samankii halkaa kaaga soo baxay ee adigu aada ku iibsatay wixii aad haysatee ka nooca liitada ahaa aya timri shita markaa timirta aada doontee kaba mida oo noocii fiicnaaya ku iibso markaa ribo laguma dhacayo laba shay oo isku mida layskuma iibin saman baa walow qaradkiisa uu yahay taa aada heshid ujeeddada taa ahayd laakiin haddana dee iyagii iskuma iibina wax kaluu kuba iibsaday ribadii waa laga badbaadaya muraadkiina waa laguma gaadhaya taas buu ihi qaala abu saciidin weli xadiidku inooma dhammaan abu saciid baa wuxuu yihi fatamru ay fabaycu tamri bitamri weeye timir oo la iibiyo oo timir kale lagu iibiyo ayaa axaqu ma mee fatamru timir oo dee yubaacu bitamri timir laguma iibiyaa axaqu ku xaqle an yakuuna riban oo ku awleysanoo mudan inuu ribo noqdo ama ilfidatu bilfidati mise fido fido lagu iibinayo arrinku wuxuu ahaa arrinka looga soo naqliyay labadan saxaabi fida iyo fida laysku iibinayo markaasoo isagu imika wuxuu xadiidka uu daliishadayna waxay ahayd timir timir lagu iibinayo rasuulka ilaahay uu inkiray uu ribana ku tiriyey in iyagoo isku mid ah laysku iibiyo taas bay ahayd ibnu saciidna markaa xadiidkiisa ee qiyaas ku daliishaday imika waa qiyaas wuxuu daliishanayaa laakiin qiyaaskii uu leeyahy waa qiyaas awlo ah oo isagaa arrinkan kagaba mudan taas oo haddii timir iyo timir laysku iibinayaa tan ay tahay oo timirtu ay dee kol noocyo noqonayso in badan tafaawud weyne uba dhexeeyo markay fido noqoto eeg fido iyo fido aada isugu dhow aada isugu mid oo dhici karta inaan tafaawud weyne uba dhexayn inaan labadooda laysku iibin iyagoo kala badan ayaa kaga awleysan oo xukunka kagaba mudan timir iyo timir dhici karta in tafaawud weyne uba dhexeeyo anwaac badanna ay noqoto timirtii oo aada u kala fiican labadani aada la iskaga dhowyin buu leeyaho marka arrinka wuxuu u daliishaday qiyaas awlaa waxaana inuu soo marray axaadiid meeshan sariix ku ahayd nas ku ahayd walow hadda isaga xadiidkiisiba uu ahaa aynu soo aragnay ma ka soo baxnay walaa dirhama bidirhamayni oo kaasba meesha dee nas uu ku yahay xadiidkii cubaadatu bnu saamit iyo axaadiistii kale laba socotayna waa ti aynu ahayn addahabu bidahabi iyo walfidatu bilfidati o iyagoo axaadiis nusuusay halkan ku ahayd laakiin maanta qiyaas weliba qiyaas awlo ah oo uu leeya xukumka isagaa ka kagaba mudan ayuu daliishanaya dee kaasna xataa qolooyinka qiyaaska inkarey noocaas iyagu way kuba tagaan oo yaani qiyaasba kuba magacaabin been mimku saddex axaadiistii kale halkan sariixa kuba ahayd ee midkoodii ay nimka casharka ku bilowday isagu warinaya ayaaba macnaha kuba timi inagoon qiyaas u baahanba qaala wuxuu yihi abu nadra faataytu bna cumara bacdu intaa dabadeed baan cabdullaahi ibna cumar u yimi fanahani xadiidkaa gaadhay ibna cumarna arrin aan markii hore ogeyn buu ogaaday markaasuu yihi may ha isku iibinin iyagoo kala badan uu iga diiday walam aati ibna cabaasin laakiin ibna cabaas umaan tegin bal si aan u weydiiyo haddana ama arrintan aan uguba sheego qaala laakiin abu nadra wuxuu yihi faxadaanii uu ii warramay abusahbaa'i ninka mawaalidii ibnu cabaas kaba mid ah ee kunyadiisu abusahbaa ay ahayd xadiidka sanadkiisa imika inooguma jiro waa dikri iyo xusun ama hadalqaadun imika halkan walow dee ibnu cabaas inuu ka noqday ugu warramayo laakiin xadiidkan abu saciid ee rasuulka ilaahay uu kaba soo naqliya umuuraha sanadka isaga ka mid maaha abunadra ka mid weeye abu sahba ii warramay abu sahbana kollay magaciisa waxay soo naqliyaan suhayn in la odhanayay albakri reer basrana uu ahaa kol kol reer madiinana way idhahaan ibnu cabaas buu moolihiisa ahaa xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriib wuxuu kaba cabiraa maqbuulun min araabica waa martaba yar hooseyse tacdiil haba ahaato waa maqbuul dabaqadii afraad ee ruwaadda waa taabiciintii yaryare dabaqola kasii yaryare kaba mid ah maqbuulna istilaaxiisa sida marar kala duwan soo sheegnay waa ruuxaan axaadiidiisu ay badnayn oo kale marka weliba axaadiidta ama xadiidkaa uu warinayo marka hore xadiidkiisu ma badna wax looga tagaa ma jirto xadiidkan uu warinayana cid kalea la wadaagsatay markaasuu maqbuul kaba cabira haddii aan markaa cidila wadaagsan layin waa ku ka cabiro layin muxadiid kaba cabiro laakiin kollay ninkuu taa waa ka martaba sarreeyaayo abu zurce iyo qorooyin way tawsiiqiyaan ibnu xibbaanna siqaadkiisu kusoo arooriya laakiin adigu cid ay ka soo naqliyaan tadciifkiisa nasaa-i ayaaba jirta halkan waa dikri imika halkan kollay nikaaxna waan soo aragnay halkii dalaaqa isagoo dikrigaas lahaa ninkaasaa wuxuu ii sheegay annahu sa'ala bna cabaasin cabdullaahi bna cabaas inuu weydiiyey canhu wa can sarf bibakata iyagoo maka joogo fakarihu isagina markaa uu ka laabmay weeye axaadiista de waa kan abu saciid bay kulmeen waana inoo soo socotaa wuxuu isagu xujaysanaya ibnu cabaasna waan arki doonaa isagina waa karhayo markaa isna waa ka laabmayo haddii khilaaf jiray dee kollay qolooyin kale oo sida ibnu zubayr iyo zayd ibnu arqamyana adigu horta ibnu zubayriyana waxbay kaba soo naqliyeen lakiin markii dambe khilaafkaasi waa iskaba inqiraaday oo dee waxay noqotay shay isaguna waqtiga cadigaa hore haba jire tanna si adag isku waafaqsanaayna kan kale khilaafkii jirayna meesha inuu kaba baxo waa kan ibnu cabaas iyo ibnu cumar bayna kaba laabneen ay nooguba sugan tahay bal ibnu cabaas wuxuu xujaysanayeyna axaadiista inta imanka inoo hadhay ayay haddii ala idhaha inooguba iman doontahay bal imanka makrijkii waan sheegnay masaladan sheegaya ee lahaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxiga soo qaaday ee matiga inooguma sugna axaadiistana wax dee lama ahayn laakiin waa nooc bal yar istidlaal axaadiista qaarkood idlaaqeeda cumuumeeshii ma jire laakiin idlaaqeedo waa masalo masaladan alciina la yidhaaho xagga beeca ah oo ana dee kollay xadiis abu da-uud iyana ay wariyeen nahyinteeda iyo waa kuba yimi waana xadiis aymo ama bacd alculamaa ay tasxiixiyaan taasba weeye waa kuba yimi hadal caaisha iyadoo zayd ibnu arqam oo taas ku camal falay iyo bal masalan ay iyaduna waciid ama arrin adag ay sheegtayna waa ta kutubta inooguma sugane cinadu kolley waa xeelo ee bal markii ribadii tooska ahayd uu ruuxu aanu uba samayneyn kolley maqsuudkii ribada uu kuba gaadhayo masalan waxa ay tahay oo suuradaa ciinadu ay tahay de waxaanan leenahay in wax banaan maaha dee se in badanoo culimada kamidada qowlkood iyo xadiidkaasna uu kuba yimi halkana kolley xujo saasa iyo daliil adag taas uuma sugnee waa idlaaq la xujaysanayo dee idlaaquna cumuumaba lahayn waxay tahay bal matalan waa ruux kolley balaa u baahnaa naqdi uma baahnaa ayaa ruux buu wax ka iibsanayaa masalan shay buu kaba iibsaday shaygii buu wuxuu ka siisay toban kun oo faran masalan isagiina waa wuxuu u baahan yahay amaha buu laakiin kaga qaatay shaygii ruuxii uu ka iibiyunbuu dib uguma celiyey eeg ruuxii ayuunbaa dib uga iibsaday wixii oo naqdi kaga iibsado halku toban kun isaga hadda uu ka siiyo amaah ah ayuu sideed kun dib uga siistay ninkii markaa muxuu qaatay sideedii kun buu qaatay tobankii kunna waa lagu leeyihi eeg halkii de arrintu ay noqon laydo waar sideedan kun qaado imaka hadhowna bisha dambana toban kun io keen halkay taa ahaan layd oo waa xeelo taa loo xeelaysanayo ayaa waxaan dee maqsuud ahayn un loo jeedin wasahata ibnu cabaas kala cabiraya waa dirham bidirham baynahumaa xariira qad ahariira li ayaa silca la soo gelinayaa shaybuu kaba iibinayaa amah kaga iibinayaa mablaqna waa kaga iibiyey markuu mablaqii kaga iibiyey buu isagu ina ninkani qaradkaa ma laha ma doonayo wixii oo lacag buu doonayaaye ayuu isagii dib ugu soo celinayaa uu kaba iibinayaa mablaqii isaga lagu lahaa in ka yar hadduu toban kun wixii ka siiyo lagu leeyo bishan uu keenayo imikuu sideed kun dib isagii uga siistay ninkii alaabtii way u noqotay maxaa meeshii baxay alaabtii ina ninkani maba haystee ficlan waxay noqotay ninkani toba imika sideed kun buu siiyey ninkii toban kunna wuu soo celin waa ribadii markaa taas oo kale ciinada horta suuradaa weeye waana xeelo dee markaa culimada qaarkood ayaa waxay dhahdaan marka hore dee shardi iyo waxyaalahaas caqdiga kusoo muuray ama dee tafaahumka ama arrintaasi aanay jirin arrinkii beec dhacay weeye kana waa beec kana waa beec oo suuro ay baneeyaan waa khaasatan qolooyinka aan aada u ugu adadkayn sada daraaci waxaan ay dhahaan in wixii dee waxaan toosnayn laguma gaadhayay la hor joogsao shareecadu ay hor joogsato sada daraaci bal masalada horta taa weeye halkan xadiisyadu imakaan haynee ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi alaabtii aada lahayd lacagtu iibi dabadeedna lacagtii ku iibso wixii aada doonaysay waxayna waxaa dhici taas bay barkood buu nawowi leeyahy imaamku واxtaja bhada الxadiiثi أصxaabuna وmawaafiquuhum fi ana masأlaة اlciyanti laysat bxaram shaaficiyada agteeda xaraam maaha lakin dee maalikiyada xanaabilada iyaba dee xadiidkaasna waa si uu keenayo iyaga naftoodu dee waaba taasoo inaanay wax toosan ama ay kollay shubho weyn ay tahay waabay qabaano raggori waracinta ama taasi may ku tacaamuli jirine waa nadari ahaanun baan leeyahay masalada ciinadu inaanay xaaraam ahayn wuxuu kaba dhiga waa xeelada barhkood ay dadku ay sameeyaan dadka qaarkood si ay maqsuudkii ribada ugu gaadhaan oo wuxu uhi bi an yuriida an yucdiyahu mi-ata dirhamin bimatayn maruu kaga iibinaya labadii boqol haddana boqol buu kagaba iibsanaya marka xadiidkan bay leeyihin waxa weeyaan tafsiil meeshii ma jiro markuu yihi rasuulka ilaahay kan iibiya lacagtiisiina kan kale kuma soo iibsada lama kala qaadin inuu ninkii uu ka iibiyey uun dib ugaba iibsado eeg ninkii eeg timirta uu kaba iibiyey ee uu daraahimta yar kaba siiyey inuu bay matalan timirtii timir ka yarun dib ugagaba iibsaday intii nafteeda oo lacagta ay kuma soo noqoto arrintu ay noqoto nin baa timirtii qaatay timirtii timir ka yarna waa soo celiyey haddii taas iyo inuu nin kale kaba iibiya lama kala qaadin markaa dee tafsiil markaa hore adaanay jirin macnaa waa inay dee xaaladii aan farqi uma dhexayno aanay taasi xaaraam hayna laakiin dee lafdigu lafdi cumuum la maaha waa lafdi mudlaqa mutlaqana haddii suuro uun loogu camal falo looma xujaysan karayo suuro kale suuro kale looma xujaysto oo dee maaha lafdi cumuum oo laleeyahy cid kastaba waa ka iibin kartaan iyo laftani umay soo aroorin oo bal waa masaladaan leeyahay se dee kolley qowlkii arraajix cinda ahlicilmi cinadu inay xaaraam tahay weeye xeeladii de waa ta aynu soo maray in yahuudii wixii laguma lacnaday xaydhii ama barurtiiyo wixii la yidhi ha cunina markay ilaahay ma cunayno intay dhalaaliyeen inay iibiyeen ay lacagteedii cuneen waana isla halkii uun qaradkii way ahayd markaa tadna kolley wixii xeele ee loogu xeelaysanayo shay xaarama in lagu badnaysto saan soo maray kolley wax banaan ma noqonayso ee bal laakiin masalada qorooyinkiina sharaxa u taala ayay suuradeedu masaladu taa tahay waana dee qowl bacin markaasi maka madhabeed ee ee a'imadii kalena aanay kuba waafaqsanayn kolley kalaamkeedna intaa waa kaba dheeriya waxyaalihii la kala xujayste laakiin waa jaanibkan imika ay xadiidkan leeyihiin waaba laga fahmi karaayo taa banaanideeda loogaba fahmi karaa ama loo xujaysan karaa taasun baan doonaya inaan yar ishaaro xadaثnي mحamed بن cabadi ومحamed بن xatim وبن abi cmra جamيعا عan سufyaan بni cuyaynata وlfd بni cabad lafdiga soo socda ha wada warinayeene oo dee sufyaan ha ka wada wariyeen mحamed بn cabad lafdigiisii waya qaala markaa xadaثna wuxuu yihi ibn cabad waxaanaynu soo aragnay kolley kitaabkana waan ku soo aragnay markuu san oo kale rag u jamciyo midkood lafdiga uu leeyahay kol si uu kii lafdiga laha u caddeeyo damiirka uu iska ifraadiyo imaka qaala ibnu cabaad baa yidhi baa noolana kuwi waa lafdigiisii in kolkolna iyadoo lafdiga sheegay inuu hebel leeyahay ayuu qaalo ka wada cabira laakiin saaxiba lafdina waa sheegay de inay kii kalena macnihii bay la wadaagsadeen labada xaalaba kitaabka waan kuma soo aragnay in markaa in tanna waa kolley waa umuuro barhkood ee muslim ixtiyaadkiisii badnaa iyo taas iyo ay kuba ammaaneen alfaadaha caynkana markaa uu isticmaalayo imanka qaaladan waa saaxiba lafdi un baan ka dhigaynaa walow qolooyinkii kalena xadiidka ay wariyeen imanka xadaثna sufyaan can camri can abi صaalixin qaala anahu qaal abu صaalix waa dakwan asamaan wuxuu yihi abu صaalix samictu aba saciidin اlkhudriya yaquulu الdيناr بالdيناr والdirhم بالdirhم مثل بمثل mن زاad أو ازداad فqad أربى waa xadيidkii aynu soo maray isagoo marفوuع aynu soo aragnay imaka lafdigan dee waxa weeyana isagu walow aanu odhan qaala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وaسلم imaka dee xukuمkii unbuu sheegaya waatay aynu soo maray marفuuعan inuu ku wariyo الdيnاr dيnاarki يubاع بالdيnاr والdirhم يubاع بdirhم mila bimila xaala kawnihimaa mutamahilayni xaala iyo kuwa isleeg oon la kala badin man zaada ruuxa ziyaadiya oo dee midkood buu isagu wax ku daray aw oo waaba kii bixinayeyba aw isdaada ama ziyaado dalba waa kii qaadanayo oo ziyaadu yihi kaygaaba kaaga ka fiicane wax ka kordhi oo dirhamkii ama dinaarkii wax ku dar faqad arbaa faqad caamala biriba wey ribukaasi ku tacaamulay oo ribo ayay kuba dhaceen faqultu lahu markuu sidaa yidhi ayaan abu saalix baale waxaan ku idhi abaa saciid ina bna cabaasin cabdullahi ibna cabaas yaquulu wuxuu ku qowlaya kayr hada ibna cabaas saa ma qabo wuxuu leeyahy haddii ayada biyadiin ay tahay ba'si kuma sugna haddii la kala badiyo faqaala wuxuu yidhi dee intii horeba abunadriya ay ugu soo naqliyeen bay ahayd waana intii uu la kulmay ibnu cabaas dabadii ayuu abu saalixna arrinkaa hore ibnu cabaas buu ogaa marka abu saciid baa wuxuu yihi laqad laqiitu waan la kulmay ibna cabaasin cabdullahi ibna cabaas faqultu waxaan idhi ara-ayta bal waxaad iiga warantay hada aladii taquulu kan aada leedahay kollay caa-idkii dee aladii ismiga mawsul waa xadfaya taquulo ee markuu caa-idku san oo kale ficil nasbiyo ama wasfi nasbiyo way iska badantahay in badan in la xadfaayo asalku waxa weeye hada aladii taquulu huway kan adigu aada ku qowleyso hadalkan aada leedahay oo ah yadda biyadin hadday tahay ziyaada dhib ma laha a shay-un shay miya samicta wa aada maqashay min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baad kaba maqashay aw amase wajadtahu mise waa shay wajadtahu aada heshay min fii kitaab illahi caza wajal macnaa arrinkan dee axkaamtii waxaa laga qaataa labadaa meelood ama waa xadiidkii rasuulka ama waa dee kitaabkii ilaahay rasuulka ilaahay miyaad ka maqashay kitaabkii ilaahay se miyaad ku haysaa ziyaado la kala badiyo labadaa isku midkii kol haddii la kala qaato markaas way bannaan tahay taas buu yidhi macnaa waa arrinka labadooduba waa isku raacsayn ee meesha axkaam lagama qaadanaya masarki waa de alkitaab wasunna faqaala wuxu uhi lam asmachu maan maqal min rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam anigu rasuulka ilaahay kamaan maqlin walam ajidu fii kitaabi illahi kitaabkii ilaahayna anigu kamaan helin arrinkan walakin xadatanii waxa ii waramay usamat bnu zaydin usaamat bnu zayd baa ii waramay xibu rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam wabnu xibi muxuu ugu waramay ana الnabiya salى اllahu عalيh wasalam qaala inuu yihi arribaa ribadu fi nasiiati waa taa midkood la dibdhigo ama amaahdii bay ku sugan tahay oy ribadu tahay taas buu yidhi marka halkan mafhuumka xadiidka ayuu ka qaatay markaa taas oo ah laakiin wixii haddaanu nasiico ahayn inaanay riba kuba sugnayn welina duruqda xadiidkani way noo socotaa xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr bn naqid وaisxaaq بn ibrahim وbn abi cmara wاlafdu licamrin lafdigan soo socda camr bn naaqad camr bn mxamed baa leh qaala isxaaq akhbarana waqaala alakharuuna xadaanaa sufyaan ibnu cuyaan tana siiqadii bay ku kala duwayen xadiidku waa xadiidkii sufyaanu afartan sheekhee muslim u wada sheekhiina sufyaan bay ka wada wariyeen laakiin isxaaq baa siay caadadiisu ahayd baan leenahay walow habeen dhaweyd aan soo aragnay wax ka duwano isagoo xadaanaa isticmaalay laakiin waa naadir ee siay caadadiisu ahayd ayaa isagu muxuu yihi akhbaranaa sufyaanu qolooyinka kale waayo isagu qaaliban xadaanaa ma isticmaalo waa naadir hadduu isticmaalana kuwa kale se maxay yidhaheen xadaثana sufyaan can cubaydillahi bn abi yaziida aan horo taabiciya weynan horo soo maro hiqa anahu samica bna cabaasin yaquulu inuu maqlay cabdullahi bnu cabaas oo leh akhbaranii usamat bnu zaydin usamat bnu zayd baa ii waramay oo wuxuu igu waramay ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala inuu yihi inama riba adatu xasri weeye imaka halkan waa ribadu uxunbaabay ku sugan tahay oo ay noqonaysaa fi nasiati nasiadi macnaa taasay ku kooban tahay ribadu uxunbaabay tahay oy kaba imanaysaa nasiadii taxasiri waana dee halkan uu kaba qaatay oo ribadii baa waxa lagu koobay nasiadii un halkan uu kaba qaatay ibnu cabaas arrintaa hore xadaثna زhayr بن xrb qala xadaثna cafan xa وxadaثnii mحamed بن xaatimi qala xadaثna bahz qaala marka cafan ibn mslm صfar iyo bahz بn asad baa labadoodu waxay wada yidhaaheen xadaثna whayb wahaybkana whayb بn khalid ibn cajlan weeye waana nin bukhaari iyo mslimba kuba sugan nin kaloo ay isku dabaqayin baa jiro whayb ibn اlwardi la yidhaaho waa isku dabaqa un waa atbaacu taabiciinta rabbi ugu waaweynaa laakiin ninkaasi bukhaari kuma sugnee muslim buu kuma suganyay kan waxay kuma fasireen ay ka dhigeen waa isla dabaqa un inuu yahay ina khaalid eh qaala xadaثna bnu dausin wa cabdullahi bnu daus can abihi can ibni cabaasin can usaamata bni zaydin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala laa riba riba ma ahaanin fima kana yadan biyadin wixii ah labada gacmood lagu kala qaato wixii majliska lagu kala qaato wixii aan la kala tegin iyadoo ay wax ka harhsan yihiin riba kuma sugnaa taas buuri xadaثna الxakم بن muسى qala xadaثna hiql عan الأwزaaعiyi qaala anahu qala xadaثnii cadا بn abi رabax mid ka waynu soo maray sheekha mslim alqadari hiql ibnu ziyaadna barkood baa laqab kaba dhigay oo magaciisa mحamed ama cabdالlahi yihi waa nin iqo waa kaatibkii awsaaci u qori jiray wax wuxuu yihi markaa cabda bn abi rabax ana abaa saciida nilkhudriya laqiya wuxuu la kulmay ibna cabaasin cabdullahi ibna cabaas buu la kulmay faqaala lahu wuxuu ku yihi cabdullahi ibna cabaas buu ku yihi abu saciid baa odhanaya ara'ayta bal waxaad iiga warantaa qowlaka fi sarfi qowlkaagan sarfiga marka dahab iyo dahab ama fido iyo fido la isku iibinayo eed leedahay ba'si kuma sugnaa in la kala badiyo haddii ay yihiin wax la kala qaatay markaa shayئa samictahu min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam ara'ayta qowlaka ay ataqulu ma waxaad odhanaysaa oo qowlkaagaasi yahay shay-an shay samictahu oo taqulu shay-an samictahu min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam iskaba qadarno dee ficilkaas haddii samicta hudan dambe oo waxa weya ishtiqaal baabkii aan kaba dhigno ficilkee tan lamida xagga hore kaba dhigno samicta shayan samictahu min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam kana damiirka uu ku camal falo kaasna ismigaasino dee markaa daahirka iyadna dhib ma lahayn ma adigu waxaad rasuulka ilaahay ka maqashayba am shay-an mise waxa weeye oo dee uu yahay oo aad ku qowlaysa waa shay wajadtahu aada heshay fii kitaab illahi caza wajal kitaabka ilaahay aad kaba heshay faqaala ibnu cabaasin kala maymud labada midna ma jirto la aquulu ma odhanayo labadaa midna sababtuna ama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fa antum aclamu bih rasuulka ilaahay idinka iiga cilmi badan oo macnaa wuxuu leeyahay iiga aclamu bihiis idinkaa uga aqoon badan aniga igaba aqoon badan macnaa dee isaga uu yaraa abu saciid iyo abtaashina way ka waaweynaayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa dadka majliskiisa laazimayey jihaadka ula baxayey hadiyo goor la joogayey safar la gelayey markaa mulaasamadoodii badnayd ayaa waxyaalo badan oonu isagu maqlin oo rasuulka ilaahay on kaba maqlin oo cilmigiis ah ayay iyagu kaba maqleen ka xafideen ibnu cabaasna ee axaadiis badan ha lahaado qolooyinka muksiriinta imaka ha ka mid ahaadee toddobada saxaabiya ee culimmadu ay yidhaahaan kun xadiis wax ka badan bay ka wariyeen bal dhici karto dee axaadiisa markay tirinayaan abu saciid xataa siaaha ugaba sii axaadiis badnaade abu saciidna waa dadka muksiriinta ee kun axaadiistoodu ay dhaafeen be laakiin axaadiista badankeeda saxaabadii ka waaweyneyd oo ansaar uba badnaa ayuu kaba qaatay axaadiistu rasuulka ilaahay kaba maqlay waa axaadiis la tirin karo walow dee say bacd alfuqahaa iyo qoloyn ay yidhaaheen inaanay ahayn oo hazali oo kale iyo qisas ayaaba waxaa isaga laga soo naqlin yidhah afar xadiis buu rasuulka ilahi ka maqlay rag kalena in ka yarba inka in ka badan bay sheegeen kolley de intaas maaha xabnu xajar marmala aad u tatabucayna waxyaalaha la odhan karo waa samaac ama dee afartameeyiyo wax ka ziyaadsan waa gaadhsiiyey laakiin axaadiista badankeedu waxa weeye waa maraasiil saxaaba asxaabtii kawain buu kaba maqlay markaa taas kuleeya idinkaa iga mulaasamo badnaa janibkaa idinkaa iga oqon badan wa ama kitaabullahi kitaabka ilahi falaa aclamu wax arrinkan tilmaamaya oo le mufaadalada badnaan kitaabka ilaahayna kuma ogi falaa aclamuhu fiihi weeyaan dee waa arrinkan kitaabka falaa aclamu waa arrinkan ma ogi fiihi ay fii kitaab illahi kumaba ogi walakin xadaanii usamat bnu zaydin baa ii waramay أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل inuu yihi alaa hooyay inama الرibا waa ribadu wuxuu baabay ku sugantay fi نaصiati نaصiada saas baad uba idhin bal baabkii waa inoo dhamaaday أxaadiiثtii hore bal dee kala dunaydna waa ta aan soo ogaanay umuuruna kolley waa inoo cadiyno waxyaalaha isku midkaa bal dee haddii la iskuba iibinayo wixii loo shardiyayay shareecadu si ribo looga badbaadaa waa in la isleekeysiiya in la kala qaato hadday kala nooc yihiin ribo dee waxyaalaha rabowgaana ay wada yihiinna bal matalan cillo wadaagsaday sida cuntooyinkii oo kale dhinac ama labadan lacagood oo kale iyo lacagahan dee la isticmaalayo iyadana in dee aan meeshii lagu kala tegin iyadoo waxay harsan yihiin intaasaa adugu bal axaadiisu ay nootay xadiidkan ibnu cabaas usama ayaa warinaya waana xadiid rasuulka ilaahay kaba sugan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh buhaari iyo muslim iyo keyrkiiba tan way soo saareen bal matalan axaadiisanna dee daahir ahaan waa caaridayaayo waa ka duwan yahay ibnu cabaasna sidaasuu uguba tegay taas marka culimada barhkood waxay yidhaaheen iyagoo axaadiista badanna eegaya walow aan taariikh ay noo soo naqliyeenoo taa dabdinaysaa jirin naskiguna taariikh la-aan weliba la og yahay aanu sugnaanin oo ixtimaal aanu kuba sugnaanin xadiidkan usama warinayo ibnu cabaasna kaba sii warinaya waa mansuuqa axaadiisan baa nasakday waxaanay kaba dhigeen dee kol haddii daahirkiisan in laguba camalfalo culi muslimiintu ay ka tegeenba iyada taas oo waxa weeye bal markaa waxa ay tahay waa dee wax nasigaa tilmaamaya bal nasqigu laakiin kolley dee taasi qowl xoogle maaha nasqiga taariikhdii haddaan la ogeyn ixtimaal kuma sugnaado laakiin siyaalo kale ay kuba jamciyeen baa jirta qolooyinka aan taa oo dhan barhkood baa waxay kaba dhigeen inuu xadiidku kuba xambaaran yahay waxyaalaha rabawiyaadkaynu soo haynay wixii aan ahaynba oo dee iyaga xaggaa nasiicada iyo deenkii adigu uu kaba yimaado kollay riba kaba imanayso arrin kale oo aada u xoog badan waxaabay kula xambaareen xadiidkiisi axaadiidtana loogala mid dhigaba waxaynu soo ogaanay ajnaasta markay kala duwan tahay ribadu inay ka imanaysa unasiicada oo imika qamadi iyo hay-ad haddii laysku iibinayo berisii hadhuur haddii laysku iibinayo tafaadulkoodu dhib ma laha waa la kala badin kara iyagoo qiimihii la eegayo laakiin ribadu waxay ka imanaysaa nasiicada marka waxyaalaha isku midka ah ama kala duwan baan ujeeda haddii laysku iibinayo ayaa arinku yahay xadiidkuna ku tacalluqsan yahay marka haddii taa la idhaaho xadiisyadii kale inooma markaa waxa weeyaan dee kamaba hor imanayo horkood baa ka dhigay cibaaradu kolley waa cibaaro dee sariixana marka la eego si waxay ribadu intan kuba kooban tahay in macnuhu uu yahay laa riba ilaa fi nasia macnaa ribada aada iyo aada u weyn waciidka adagna kuba yimi waana tii lagu camal fali jiray fi ljaahiliya qur-aankuna uu kuba yimi adag inay ta noocaasa ay tahay ribada kale waa ribo dee waxa weeyaan iyaduba ribo ah harec nusuus waxay noo cadaysay shareecadii sunihii rasuulka ilaahay laakiin ribada waciidka aada u adag uu kuba yimi inay taa tahayo macnuhu kaayay ribada weyne sia haddii la idhaha laa caalima fi lbaledi ilaa fulan macnuhu waxa weeyaan waa dee culimo kalena way joogaanbe waa kii akmalka ahabaa loo jeeda bal taasna waa la yidhi bal arrinta kale kolley taawiilkoo isaguna aada u xoog badan waxa weeyaan axaadiistaa hore ee keenaysay waxaan isku midkaa marka laysku iibinayay inaan la kala badin karin manduuq bay ahayd nudqi waa dee maxalkii nudqiga ayaan xukumkaa kaba qaadanaynay alriba fi nasiya ama inaba riba fi nasiana waxaa manduuqoodu yahay ribadu inay nasiicada ku sugan tahay laakiin wixii aan ahayn matala nasiico oo isku midba hadee la kala badiyo inaanay riba kaba imanayn waxaan uga qaadanaynaa waa mafhuum mafhuum weeye manduuq maaha marka haddii tacaarud meeshu yimaado ee markay manduuq iyo mafhuum ay iscaarudaan maxaa la raajax yeelaa manduuqaa la raajax yeelaayo waaba arrin kale oo aan leynahay tarjiix baabkii baan ukacaynaa umuuraha baan iskaba daynaynaa tarjiix baabkii baan uba kacaynaa arrinkuna uu yahay in alriba fi nasiya ama laa riba fima kana yadan biyadin iyo inaanay riba lfadli meesha dee fadligu aanu ribo kaba imanayn mafhuum ahaan baan uga qaadanaynaa axaadiidta horena nudqigeedii ama manduuqeedii baa wuxuu ahaa inay riba ay waxaa ka imanayso manduuq iyo mafhuum markay kulmaanna manduuqa xoog badan oo markaa bal haddii aan tarjiix ukacna waa kac haddii aan dee siyaalaha kale uba jamcinana waa jirtaa kolley waxyaalo kale oo dee bal matala barhkood ay kuba xambaareenna waa jirtaayo bal waa umuuraha uguba ahamsantaas baabu lacni akil riba wa muukilih bal wuxuu u baabaysan yahay baabu lacni aakili riba ribada kii cunayay cunitaanku waa dee waxaan loo qaata u badan yahay waa kii qaadanayay uun lacnadii la lacnaday macnaha waa la lacnaday inoo habaarkaasaa kuba yimi naxariista ilaahay kaba dheereeyo iyo wa mu'kilihi way ribada kii cunsiinayay macnaha waa kii ribada qaadanayay iyo kii bixinayay haddaan cid bixisa aanu helin muu qaateenba isagu taas lacnadoodii iyo xaaraamnimadkii jaanibkaas dembigana ay wadaagsanayaan xoolaana waa ti aynu usoo aragnay taasba ee labadoodiiba inay dee ficilkan ay ku wada dhacayaan macsiyada ah xadaثna cثmaan بn abi shaybata واسحاq بn ibrahim wlfd lcثman qala isحaq aخbarana wqala cثman xadaثna jariir can mغirata macnuhu waxa weeyaan un labadan sheekh ee muslim lafdiga cثmaan ibn abi shayba leh siiqada ay xadiidka jariir ibn cabdilxamiid ay kaga wada wariyeen siiqadan ay adeegsadeen markay xadiidka jariir ka soo naqlinayeen bay ku kala duwayn mid akhbaranaa buu yihi waa isxaaq ina raahawey midna xadaanaa buu yihi laakiin sheekoodu waa jariir ibn cabdilxamiid can mugiirata qaala anahu qaal mugiira habeen dhoweydna waan soo haynay in ka horreysayna waan soo aragnay waa mugiirat bnu miqsam ayaa la yidhaah baan idhi waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa walow siqaaru taabiciinna la mucaasarooday dee uu la wakti ahaaba raggaasoo dee saxaabo mala wax ka soo gaadhay waana nin indhalo oo dee siqa ayuu ahaa mudqina tadliisa kuba sheegeen khaasatan weliba ibraahim markuu wax kaba warinaye imika halkansi tadliis ma jireen qaala mugiiratu bni miqsan baa yidhi addabi sa'ala waa weydiiyey oo shibaakun shibaak ninka la yidhaaha ayaa wuxuu weydiiyey ibrahima ibrahim ibraahimku waa ibraahim bnu yaziid inakhaci shibaakna ninkan muqiiraha bay isku reer ahaayeen waana nin siqa ah isaguna waaba indhalaa reer kuufana oo isku degaan ama isku reerna way ahaayeen isku beledna way ahaayeen muslim kriga buu ku leeyahe riwaayo kuma laha wax riwaayuu kitaabka muslim ku leeyahay ma jirto ee hadalqaadkan iyo waayo eeg muqiira le ibraahim buu weydiiyey laakiin xadiidka muqiira ibraahim inooga soo naqlinaya ee waa ninkii su-aasha laakiin lahaa xadiidka ka soo saaray inuu sheego ibraahim naqaci shibaakna waa la yidhaahaa addambi baan nidhi laakiin abu daa'uud iyo nasaa-iya ibnu maaja intaba kutubtooda riwaayo waa ku leeyahay shibaagan imakaan hayna mugiirahana waa isla dabaqo wuxuu yihi sa'ala shibaakun ibraahima faxadaanaa uu noo warramay waa ibraahim baa u warramaya can calqamata calqamata bnu cabdilahi calqamata bnu qays wey can cabdillaahi wa cabdillahi bni mascuud qaala anahu qaala inuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu lacnaday akila ribaa ribada kii cunayey iyo wamukilow kii cunsiinayey kii qaadanaya kii bixinaya labadaba uu lacnaday rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala muqiira kaba dhigana muqiira wuxuu yihi qultu waxaan idhi mayin wakaad in oo maye qaala wuxuu yihi ibraahim qultu saabal ka dhiga inooma taalay maka halkan ee laakiin sunanta weyne ee nasaa-i leeyahay maa sunanta yaraa sunan alkubra iyadna madbuuca ayaa qaala ibraahimu baa halkan taalay markaa saa-ilku waa ibraahim mas-uulkuna waa calqama taas weeye wa qaala ibraahim baa wuxuu yihi nayaag calqama xadiidkii muxuu uga maqlay lacana rasuulu llahi sala allahu alay waslam aakila riba wamukilo intaas oo keliya iyadoonay la socon kaatibahu wa shaahidayhi taas weeye markaasaa muxuu yidhi ibraahim baa odhanaya wakaatibahu wa shaahidayhi oo macnaha dee waa xadiidka uu maqlayna inta kale eh uu lacnaday rasuulkii ilaahay intaasuun kuma udayn baa lacnadii eh kii wax qorayay ribada iyo laba ciddii markhaatiga u ahayd labadan caqdiga ribadu ay dhex marayso markhaati dee bal matalan taas ahayd markhaatigii waxaa kaba weyn de waqtigeennan ruuxan damiinka ah ee ruuxan damiinanaya gaaraanki ama taas ayaa kaba sii weyn oo dee isagaaba wixii loo raacaya haddii kani bixin waayo markhaatiga waxba looma raacaynbe bal markaa taas bui wakaatiba washaahideen qaala calqama wuxuu yihi inamaa nuxadisu anagu wuxuun baamanu ku warramaynaa bimaa samicnaa wixii aan maqalay oo macnuhu muxuu yahay anigu xadiidka intaasaan maqlay cabdullahi ibnu mascuudna intaasaan kaba maqlay wixii aan ku maqlay un baan sheegayaaye waxaanan maqlin anigu ma sheegayo oo ujeeddadu wakaatiba washaahidee anigu maan maqlin taas buu yihi xadiidkii jaabir baa inoo soo socday kuma sugan tahaye laakiin calqama haddaanu cabdillahi ibnu mascuud kaba maqlin intan cabdillahi ibnu mascuud dad kaloo inooga soo wariyaa jira waxaa kala mid ah ciidankiisi cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibnu mascuud walow bacdigood ay samaciisa aanay sugin ee haddana laakiin shaahidka xadiidkaa jaabira inoo dambeeya iyo bal matalan buu leeyay tirmidi weli uu saxiix yeelaa tirmidiye iyadoo bal matalan taas au la socdo cabdillahi ibnu mascuudna xadiidkiisa uu yahay dee kollayna kollay malaha xaris lacwarna yaanay tirmidiba dhicin be iyadna isagoo cabdillahi ibnu mascuud kaba warinaya waa nin maqaal kuma sugaye laakiin dee iska kollay mutaabaca uga soo bada ama xadiidkaa inoo dambeeya shaahidke bal waxay jirta duruq kalaa leenahay oon dariiqan calqama ahayn oo xadiidkan cabdillahi ibnu mascuudna ay la socdaan labadan laakiin muxuu leeyahay taabicigan calqama anagu wixii aan maqlay un baan ku warramaynaa waxaan ku maqlin ma sheegayo xadiidkan kale ayay nooguma sugan yihin xadaثna mحamed بن صbaح وزhayr بن xrbi وcثmaan بn abi shaybata qaluu xadaثna hushaym saddexdoodaas ba waxay idhaheen hushaym baa noo warramayayna bashir qaala akhbarana abu zubayr can jaabirin kole abu zubayr can jaabirna hore in umuurahooda usoo sheegnay qaala anahu qaala lacana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu lacnaday akila riba ribada ka cunaya wamukilahu ka cunsiinaya markii hore dasa aniga igu dabdisan xadiidka ibnu mascuud wamukilahu hamza ayay ahayd imika halkana aniga dee waa suurtagalida nusqadayda utee hamzadii ma jirtee wamukilahu asalku waa hamzada oo ficilku dee hamsuu leeyahay akala hamsuu leeyahay laakiin markan hamsada laga tagana waa takfiif ama tasiil hamso dee taas luqadna way ku badan tahay iyadoo hamsadii la fudaydiyo la tasiiriyo markaa ay dee imika wow unba ay noqoto wamukilahu wakaatibahu dee waanay jirtaa lahajaadka carbeed markooda aan hamsada inta badan taxqiiqeedaba aanay kuma badnayn agtooda oo tasiirin jiray wakaatibahu kii wax qorayay ribadii iyo washaahidayhi labadiisii markhaati waa caqdigaas wa qaala waxaanuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh hum iyagu xagga dembiga walow dee midkood cunayo oo isagu halkaa ziyaado helay mid isagu kan dhibtuu fuushay iyo isaba xoolihiisii oo xagga kale ay marayaan u ka siinayo oo ay wax kala nuqsaamayaan laakiin macsiyadii bay qeyb ka wada yihiin tacaawun cala alism waalcudwaan baa kaba dhacday marka hum sawaa-un way siman yihiin oo kolley ribadii dee markii uu ilaahay xarimay duruqdeediina waa la xarimay oo dee wixii si loo yareeyo dadkii loogaba dheerayo waa tan dee in xataa cid alla ciddii qeyb kaba ahaydba macsiyadii iyo dembigii bay qeyb kaba noqonayaan oo waxaasi waxa weeyaan waa si manaafidii iyo duruqdii iyo wasaaishii ribadu ay ku faafireen oo dhan loo yareeyo ayaa ciddii xataa yaanay cunin ka bixinaya yaanay noqonin laakiin wuxuun meelun kaba soo gelaysayna lacnadii qeyb bay kuba leeyihiin marka xadiisku tuu inoo faa'iideynayaa xataa yaa labada qaadanaysaba maaha ka qaadanaya ka bixinaya maaha kan bixinayaana wuxuu dembiga u mudanayaa kan haddii aanu cid siinaysa helin dee muu qaateenba isagu isagaa qeybbuu dee tacaawunkiibuu laakiin kuwii kale wuxuu kala qoraya ama markhaatiga u ahaa ama damiinka kaba ahaana inay baatil bay iyagu qeyb kaba noqdeen kaalma ay kaba yihiine macsiyadii bay leeyihiin dembigiina way ku dhaceen xaramnimadkii iyo lacnadiina qeybtoodii bay yeelanayaan baabu akhdi alxalaali wa tarki shubahat balcaha cashar kolley intaasa inooga jooga khaasatan waan dhamaynay baabkii